gabdhaha ku nool magaalada kismaayo ayaa ah kuwa had iyo jeer u taagan sidii waxbarashadooda kor ugu qaadi lahaayeen iyadoo waqtiyadii hore aysan gabdhaha ay ku badnayn goobaha waxbarashada taasoo sababtay caqabado badan oo dhanka waalidka ay kala kulmayeen waxaana ka mid ah sida la sheego inaysan dhaqaalaha yar ee haysto waalidka aysan ku filnayn inay ka wada bixiyaan waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha saas awgeedna ay gabdhaha ka hari jireen waxbarashada waa kuwan qaar ka mid ah gabdhaha haatan wax ka barta iskuullada magaalada kismaayo iyagoona ku faraxsan heerka ay haatan waxbarashada ay ka joogaan heerka waxbarasho ee soomaaliya mise marka la dhaho jubbaland gaar ahaan gabdhaha sanadkan waxaad u malaysaa sidii sanadihii hore inay ka duwan tahay heerkooda saa-id usii noqonayo taasna waxaa isdhigi karnaa waxaa sababa in la ogaaday dumarka inay ragga kaga wanaagsan yihiin marka la dhaho waxbarashada waayo badanaa dadka aada arkaysa dunida ama soomaaliya guud ahaanteedaba dadka ugu furfuran ama dadka ugu wax ugu sareeya waa dumar horaana loo yiri dumarka qofkii waxbaraa waa isagoo adduunka dhan waxbaray marka taa ayaa keenaysa dadkana badankood waxay fahmeen waqtigii jaahilnimada wixii ahaa ay ka baxeen waxayna fahmeen in waxbarashadu muhiim u tahay gabdhaha weliba muhiim gabdhaha keliyaysan u ahayn weliba familka ee muhiim ahaantiiba sidaan wax u barto run ahaanta waxbarashada siyaabooyin badan oo wax loo bartaa jirto sida inaa badisid akhrinta haddaadan horta wax akhrin ma gaaraysid heerka aragtid inaa wax akhrisid muhiimada weyn waaye dad kale inuu macalinkan ku jiro dhegeysatidna muhiimad gaar waaye sirar badanaana jiro oo wax loo diyaarsado taasoo ka mid tahay inaad buuqa jeerayso markuu macalinkaaga wax fasiraayo inteeda kale waxaa jiraan macalimiinta qaar inay xitaa ku dadaalaan ardayga buuqaayo inay soo kor istaagaan wax sii fahansiiyaan taasina waxaa ku mahadsan macalimiinteena oo garab keena taagan midda kale marka aad doonaysidba inaa horta heer ka gaartid waxbarashadaada waxaa fiican inaa keliya waxbarashadaada ku mashquulsho hadaa hadda waayadan dhalinta soomaaliyeed waxay jecel yihiin inay ku mashquulaan waxyaabaha aan banaaneyn sida facebooka iyo waxyaabo kale waxyaabahaas waqtiyaa jiro la galo laakiinse inaa waqti yar siisid oo waxbarashadaada kaa cunaynaa fiican hadaa laakiin mar walba online iska ahatid oo dhex taagnaatid waxaan u malaynayaa inaadan heerka rabtid gaaraynin dhanka kale maamulaha iskuulka ganaane ayaa dhankiisa aaminsan in la sii wado wacyigelinta sidii gabdhaha ay waxbarashada xooga u saari lahaayeen gabdhaha qaarkood iyagoo reerle oo la qabo ayay waxbartaan inkastoo caqabad badan ku keento waxbarashada gabdhuhuna marka la fiiriyo aada ugama liido wiilasha markii waxbarashadu kor aadaba tirada gabdhuhu way soo yaraataa taasoo keenaysa in inta badan gabdhaha loo guuriyo ama waalidiinta qaarkood baaba kaba reebo waxbarashada oo howlaha guriga uga maarmi waayo marka waxbarashalaanta gabdhuhu caqabadahaasa ku sababa wacyigelin waan u sameynaa inay gabdhaha waxbarashada ku dhiirigeliyaan oo gabdhaha waxbaraan oo wiil iyo gabar labaduba u sugan yihiin waxbarashada xuquuq ina ay u leeyihiin waalidiinta inta badan ilmaha noo keensada lakiin waalidku mararka qaarkood wuxuu ku dhahaya aniga ilmihii waxbarashada kama wada bixin karo dhaqaalo uma wada hayo marka waalidiintu inta badan waxay awoodda saaraan oo ay fursaddaa siiyaan wiilasha taasna dee waxaana waan ka bedeli karna maa lakin anu mar walba wacyigelin waan siinaa